Gudoomiyaha Guddiga Qabanqaabada Maalmaha Xorriyadda Midnimada ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Yuusuf Cali Xoosh ayaa fagaaraha daljirka daahsoon waqti kula qaatay shacabka Soomaaliyeed ee u dabaaldegaya munaasabadaha Maalmaha Xorriyadda.
intii damaashaadaysa iyo intii qalbiga ka og iyo intii maalintaa xusaysa oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba aad iyo aad baan u bogaadinaynaa uguna hambalyaynaynaa annaguna watankaasoo farxaddaan idinla qaybsanaynaa kooxda waaberi oo ah fankii soomaaliyeed oo oo taariikhdeenna iyaguna mug ku leh oo ilaa waktigaa soo dadaalayay oo taariikho badan iyo heeso badan iyo wax tiro badan oo ay leeyihiin la xuso oo mar kasta taagan oo goobtaan maanta jooga iyagana waan u hambalyaynayaa waana dadaalkii laga bartay weeye idinkuna waa mahadsantihiin shacabkeennan aynu maanta wada xalfadaynayno maalmahan oo dhanna saa weeye dalkeenna guul baynu u rajaynaynaa nolol wadaagsan iyo cawaaqib fiican baan u rajaynaynaa dowladdeenna iyo dalkeenna inaan dhisno weeye inaan hagaajinno weeye wixii curyaaminaya